halkan aan taagnahay waa saylada weyn ee xoolaha ee magaalada hargeysa oo wakhtigan xajka aad iyo aad suuqeedu uu xaami u yahay iyada oo la dhoofinayo xoolaha dalka sacuudi arabiya la geeyo ee wakhtiga xajka ganacsatada adhiga ayaan doonayaa dhoofisay mid ka mid a magacaaga ishe cabdilaahi caro ismaaciil cabdilaahi bal iga warran halkan saylada wadiga jooga dhaqdhaqaaqa saylada
dhaqaaqa saylada ood aragtaa sida xoolaha loo iibsanayo waxaa lagu jiraa maalmihii ugu dambeeyey xoolihii xajka ee laga raraayay berbere ayaa lagu jiraa xoolo badan oo ilaa milyan iyo badha ayaa bishan xajka dekedeenna berbere amba somalilan ka dhoofay suuqa xooluhu aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin waxaana laga raraa hargeysa iyo burco berberaana loo dhaadhiciyaa
anigu waxaan ka iibsanayaa xoolaha nool anigoo ah gudoomiyaha berbera yunatan karantiin ah macashirkii cusbaa ee dhowaan laga sameeyey berbera taasoonu ka rarnay xoolo badan
waxaa yaala runtii qalabkii ugu dambeeyey ugu casrisanaa ayaa yaala halkaasaa la geeyaa waa lagu dejiyaa dabadeedna dhakhaatiirta ayaa halkaa ku caafimaadsaa waxaana la mariyaa caafimaadkooda halkaa loogu dhammaystiraa kadibna dekada berberaa laga raraa waxaa
laga dejiyaa magaalada jidda
hadda waxaan dul taagnahay gabadha iibsanaysa adhiga oo iyada lafaanteedu ka bacmishanaysa magacaaga sheeg khadra cabdi khadra bal ii waran maxaad iibsanaysaa imika wadkan dul taagan aad gorgorinaysay ridaa yar baan iibsanaya maxaad riida marka xaggaad geynaysaa halkaa marka dadka xoolaha loo dhoofinayo xajka mooye xoolo kalaa jiro dadku caad u iibsanayaan dilaalinta saylada ayaan doonaya qaar ka mid iyagana magacaaga sheeg maxamed rabi xasan baa leydhaha maxamed bal ka waran wakhtigan xajka saylada xajka saylada xooluhu nooc kasta geela ariga la iibsanayaa iminka ariga ugu badan waa taa deedka dilree maalmihii ugu dambeeyna ku jiraan maalmaha ugu dambeeyey arigu qiimo kasta wuu leeyahy imisaa laga sanay halkan ilaa iyo toddobaatan iyo shan iyo shan iyo afartan inta udhaxaysa wey ee doolar oo doolar marka dadkii dee reer miyiga aad bay waa xoolaha reer miyiga qiimihii ay doonayeen lagama siisan wuu yaro jabanyay miya wuu jabanyay hoos buu yaallaa iyo waran marka lacagta laakiin naqad baa lagu siiya lacagta wax naqad lagu siiyo iyo wax laga amaahdo intaba way yeelataa laakiin dee waa martay xooluhu socdaan waa fiican soo xooluhu socodkooda iyagu istaag ma leh
xoolaha gawaadhi baa lagu soo qaadaa markaa bal gaari ka mida gawaadhida dareewalkiisa magacaaga ii sheeg axmed muuse cabdi xaggaad ka keentay adhigan waxaan ka keenay meel magaala muumin laydhaah wahalkii waxa weeyaan adigu gobolka barejeexoo somalilan ka mid ah marka bal ii war xoolaha markaa reer miyigii koon kula socdee lacagta ma la siiye markiiba aduu weli waan rajaynaynaa in lanaga iibsado lacagtana si fiican lanoo siiyo marka adiga u qaada u celiya ha ha ha mar walba waad keentaa miya ha ha maalin walba markaa dee imisaad maalmood waad keentaa seylada markaa intii xajka nin walba intii uu dee marka hore uu sii xanaansaday uu meel dhigtay haye ayuu wataa marka faashilaa tahay lacag fiican ma lagaa siistay lacag fiican ha imise neef baad keentay imika anugu waxaan keenay dhowr iyo konton neef aad baad u mahadsantay sanad walba xilliga xajka sidaasoo kale ayay sayladaha ay aad iyo aad ay xaami u yihiin oo loo iibsadaa dabeetana xoolaha berbera la isugu geeyaa berbera ilaa saddex maxjar baa ka furan markaasi oo xoolaha lagu baaro dadna la diro axmed saciid cige b b c hargeysa